wuu wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacanoo wanaagsan akhyaarta hawada inaga dhegaysanaysa kuna soo dhowaada barnaamijka caafimaadka ah oo toddobaadkiiba ah xilligan oo kale ah aad kala socotaan raadiyaha sanguuni muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartiis dhobley iyo nawaaxigeeda halkaa dhegaystayaasheenna ku kala sugana daafaha caalamka barnaamijka caafimaadka ay kala socon karaan beejkeena facebooka ee sanguuni radio oo uu live ka yahay barnaamijka alaaba barnaamijka caafimaadka waxaa idiin soo diyaariyaa idinlana socodsiya anigoo ah maxamed cali samow toddobaadkan barnaamijka caafimaadka waxaan uga hadlaynaa hadduu allaha agoodali qadaro sababaha keenaya soo badashada cudurka kansarka dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka
cudurrada dunida maanta ugu halista badan waxaa ka mid ah cudurka kansarka oo nuucyo kala duwan leh sababaha ugu badan ee keenana waxa ah ay dhakhaatiirta ku sheegeen nidaamka cunto oo aad ugu qaldama dadka iyo qaaba nololeedka xun magaca kansarka waxaa loo adeegsadaa in ka badan boqol cudur ah oo ka dhasha tarmidda unugyada jirka oo u tartama si aan caadi ahayn kansarka wuxuu bilowdaa marka qaar ka mid ah unugyada jirka ay bilaabaan inay u tarmaan si xad ka bax ah iyadoo aysan jirin sababa looga baahan yahay inay tarmaan sida unugyo dhintay ama unugyo dhaawacmay midna sida caadiga ah unugyada bini'aadamka waa kuwa dhinta laakiinna kuwa kansarka waxay taranka bilaabaan iyagoo aan dhiman arrintani waa mid badinaysa tirada unugyada dhanka kale unugyada kansarka waxay sameeyaan wax aysan samayn unugyada caadiga ah waxa ay gudaha u galaan xubna iyo cadad kale oo ay ku sii dhex tarmaan tarmidda xadla-aanta ah iyo dhexgalka qaybaha kale ee ka mid ah jirka ayaa sababa unugyada inay isku beddelaan kansar cunista cunno isku dheeli tiran iyo jimicsiga joogtada ah waa qaab fiican oo looga hortegi karo noocyada kala duwan ee cudurka kansarka muddooyinkii dambe waxaa bulshada qaybaheeda kala duwan ku soo badanaya cudurka kansarka waa kuwan qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed ku nool degmada doobley oo ka warabixiyey saameynada cudurkan uu ku haya bulshada iyagoo dhakhaatiirta ugu baaqay in ay wacyigelin ugu sameeyaan bulshada halista cudurkan iyo siyaabaha looga hortegi karo walaal soo dhowow saameyn intee la egayuu bulshada ku haya cudurka kansarka magacayga cabdiqaadir nuur maxamuud bulshada dhibaatada iyo saameynta uu ku hayo cudurka kansarka bulshada badanaa ma fahinta codka iyo dhibaatada marka dhibaatada uu ku hayo waayo saameyn aada iyo aada u weyn uu ku hayo caqabadooyin fara badanaa aada iyo aada ugula kulmaan populationka dhibaatada ku hayo waayo lama fahmi karo cudurka dadku hayo badanaa laakiinse saameynta uu ku hayo waxawaaye dhimashadaasoo degdeg ah oo wakti uu hayn zaaid wakti zaa'idkaas uu haynaynin marka cudurka halis waaye aada iyo aada biniaada aada iyo aada soomaalida ugu jiraa oo ugu jiraa adduuweynaha wadamada horumarsan moogi aada iyo aada loogama fahmo dhulkaana marka dhakhaatiir weyn oo ku takhasustana ma hayna marka waa iska caqabad iska jirta wareyto waxaan rajeyneynaa in dib iyo dib loo fahmi doono xanuunadaas inkastoo caqabad weyn uu ku hayo sooma bulshada saameyn intee la egayuu bulshada ku haya cudurka kansarka cudurkan waa cudur dilaa ah waana cudur maalmahan dambe lagu arka wadankeena soomaaliya aada ugu soo batay ilaahay ummadiisa ha ka qabto qofka biniaadankan hadduu iska shakiyo waxaa fiican inuu dhakhtar la xiriiro oo calaamadaha lagu garto uu isku arko ayagana dhakhaatiirta waxaa fiicneed wacyigelin badan inay bixiyaan ay dhahaan qofka astaamahaas iyo waxyaabahaas markuu isku arko dhakhtar ha la xiriiro waqtiga koowaaduu maraa la dhaho marka dadka waxba looma sheego dad badanoo ku dhacana markaas ayagoon awoodin ayaa wadamo dibadda ay u baxaan oo dad qaraabaha qaarka dhiibaan dad dhibaatadaas waa la arkay ilaahayna ummadda ha ka qabto cudurkaas waa cudur xun ilaahay baan ka magan galnay Eh, cudurka dadka qaba ilaahay ha ka bixiyo horta marka ugu horeyso marka xigtana inay dhakhtar la kulmaan si ay gargaar ugu helaan waxaan dhihi lahaa maxay ahta dadyaga soomaaliyeed maadaama uu wadanku wadan hooseeyaha ama dadku aysan daawo gadan karin xataa qaarkiisa iska dhici karto inay wadanka keenaan dhakhaatiir noocaas oo qofku markuu iska shakiyo si u taga dhakhtar uu ogaado wuxuu qabo ama cadayn kara in wadanka laga helo dhakhaatiirta waxaan farin usoo jeedin lahay maadaama uu wadanku wadan iska adag yahay een, had qofka ay uga shakeen in wacyigelin badan la sameeyo si macnaha eh, astaamo ay u muujiyaan Ma- maalan astaamahaas markaad aragtid la soo xiriir dhakhtar si lagaaga baaro cudurka waa in ayaga wacyigelintaas sameeyaan War- wacyigelintaas ayaga aad ay ugu hooseeyaan bulshada waa dhibaato ku haya allaha naga najeeye allaha naga najeeye maalmaha dambe waa batay waxyaabaha keenana ma- ilaahay unbaa garanaya waa cudur un alla keenay laakiin ilaahan ka magan gala ummadda soomaaliya allah ka badbaadiyo cudur halisa waaye waa cabdulaahi jes oo jooga em, degmada dhowley kana mid ah bulshada ku dhaqan em, ku dhowleyna waxaygeeda gudaheedaba Em, haddii aan aan cabiro ra'yigeyga ama fikirkeyga xanuunkan em, em, ilaahay nagu murtida kansarka sidii bulshada manaha amasana inta ummadaba badana aan ku dhex aragnay waa wax ilaahay un ninkuu manaha cudur iska em, ilaahay amarkiisa un ku socdo weye dad u dhintay maan la arkay badanaa Een, bulshadana saameynteeda badanaa een, boqolkiiba een, in a- hadda la tirin kara ayuu micnaha saameeyaa marka een, daawadiisana dee allahu aclam in la weydiiyo uma haboon een, dhakhaatiirta Een, badanaa waa waa cudur khatar ah ilaahay baan ka magan galnay Een, saameyntiisana een, waa jirtaa ayaamahan muddadan dambe waayihii hore ilaa waqtigan dambeba oo un micnaha wax magaciisa oo caan ah marka alxamdulilaahi een, waa xanuun noocaas ah waana wuxuu leeyahay een, een, la tacaalid iyo daawooyin kumeel gaar ah ama daawooyin een, ishay caawinin ah ayuu leeyahay malaha daawo rasmi ah ama eh, lagu daaweeyo ama een, qof qabay ama uu ku dhacay loo tirtiray amasana uu ku raysta lahay anaga kule maan arkin ha yeeshee laakiin la tacaalid iyo wuxuu leeyahay iyo iyo kaalmaati fara badan ayuu leeyahay oo qofka in muddo ah uu laga yaabaa inuu wax u tara daawadaas ayada cidduu saameeyo waa markiiba qofka waxaa laga yaabaa inuu laga dareemo xanuunkii uu jidkiisa nuglaado uu baabaa uu niig jabo amasana fikir fara badan iyo bahari iyo murugo fara badan ay ku dheeraato bulshada inteeda kalena ay een, micnaha si gooni ahaan ugu istaagto oo caawitaan fara badan amasana daryeel fara badan uusan helin oo laiskaba ilaaliyo asagana nafsiyan ayuu dareemaya cudur nafsi nafsi oo kale ayuu dareemaya xanuunka qofka markuu qabo Een, waana markiiba qofka uu tuuri xanuunkii een, wuu soo ridani Een, waqti dhowba micnaha qofka waxaa laga yaabaa jirkiisa si uu ahaa markiiba inuu isbedelo oo- oo haraga uu ka dhacaba marka ilaah nagu murida ilaahan ka magan galnay waxaan dhihi lahay een, ilaah ayaan shartiisa ka magan galnay xanuunkaas Een, haddaan ka hadlo een, kansarka markii la yidhaahdo ilaah naga hayo waa cudurada wuxuu ku jiraa oo halista ah oo dadka inta badan aad oga baqaana markii la yidhaahdo maanta kansaraa lagugu sheegay xaaladiisa markaas bedelmayso noqonayo qof markaas walwal iyo murugo badan ay la soo kordhayso inkastoo qaarna la dabiibo midka dhiigga ku dhaco iyo mid wuxuu leeyahay een, jirka meelo aan qaliin u baahan inta badan ku dhaco oo runtii dad badan ay u dhinteen dad badan ilaahay ka bogsiyo laakiin xubnahooda la jarjaray Een, haddiina lala goyn meesha dhan kansarka waxaa waaye wuu soo noqnoqonaya mar kasto daawo saas u badanna ma leh laakiin kaalmaati iyo iyo daawooyin kale haddii dhiigga galoo kale waa la inta badan waxay yiraahdaan dadka een, aniga inkastoon dhakhtar ahayn laakiin dad badan oo xaaladahaasoo kale soo maraya aan la sheekaystaa jiro dhiigoo kale waa la miirayaa asiga dhan waa la baabiinaa dan kadib dhiig cusub aa qofkaas lagu shubaa markaasaa laga yaabaa inuu kansarka ka badbaado inta badan beerka iyo halbowlayaasha dhiigga qaada iyo iyo meelaha qanjir- qanjirada iyo inta badan meelahaas u badan sida dadka kansarka lugta ku dhaco fariireeda ku dhaco farta dhan waa la wada goyna macala erideeda dhan bulshadan waxaan leeyahay ilaahay ha naga haayo cudurkaas kansarka ah intii cudur kansar qabtana waxaan leeyahay ilaahay caafimaad taama ha siiyo intaana qabinne waxaan leeyahay ilaahay idima asiibsiiyo
saameyn intee la eegayuu bulshada ku haya cudurka kansarka walaahi bulshada waad dareemi kartaa cudur markii la yirahdo bulshada wax weyn ayay ku qabaan dhibaata qofka waxaa jiro oo aan la tacaali karno daawadaas ama dhakhtarnimadaas qaliinka aan haysan xitaa oo iskaga baaba oo ku dhinto dad loo gargaarayo oo aragtay sida facebookyada lasoo dhigo muxsiniinta ay inta badan garab istaagaan asigana waa saas micnaha uu ku helo qaliinkiisi iyo daryeelkiisa uu ku helo bulshada wuxuu ku hayaa cudurkaasi si ba-an ayuu u saameeyaa marka waxaa waaye inkastoo yaryahay ilaaha noo yaray alxamdulilah shukur saada dadka hergabka ugu dhaco kale ama cudurada kale qaarkood ama tbida ugu dhacdo kale dadka ugu dhici lahay runtiiba wuxuu noqon lahay cudur oo ummadana nuskunus baabi'iya laakiin hadda maasha allah waxaa laga yaabaa boqolkiiba saddex boqolkiiba afar boqolkiiba shan in laga helo weliba soomaaliya waa ku yaryahay oo wadamadaas iyaga waa laga yaabaa waxaa kaloo cudurada way badyihiin kansarka bes maahane kuwo kaloo badanoo oo dhibaato lehna waa jiraa marka saameyn badan ayuu ku leeyahay bulshada kansar markii lalo qofku waa baqaya laakiin kansarka hal iyo laba waa inkastoo u baahanta markaas in haddana dadka lagu baraarujiyo laakiin wuxuu maqaadiir alle ee wadato waa lama dhihi karo dhakhaatiirta maxay uga hadli waayaan waa wax maqaadiir ilaahay oo qofka markaas lagu sababayo waana cudur halis ah cuduradan kale iska caadi waa baraarujinu leeyahay laakiin kansarka waa soo boodaa waxyaalaha keena marka dhakhtarka waxaan dhihi lahay waxyaalaha markaas koosgaree kara ama dhali karo ama uu kansarka uu ku dhala karo inay micnaha ka wacyigeliyaan waa muhiim ee u sheegaan oo yiraan waxaas waxaas daa badsatid kansar ayaa la kulmaysaa sida hadda sigaarkoo kale iyo sambabadii waxaas waa tii laga hadlay saasoo kale wax oo damage ku ah micnaha oo markaas keeni karo kansarka in micnaha ay sheegaano ay yirahdaano ay dadkana ka wacyigeliyaan waxaas ka fogaada laasta duu aruuro kansar oo yeelanaya iyadana waa muhiim waa tahay dhegaystayaal waxaan isla soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijkeena caafimaadka oo aad ka dhagaysanayseen raadiyaha sanguni siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartis ee dhobley iyo nawaaxigeeda barnaamijka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed cali samow
wada xawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka
dhanka kale waa kuwan qaar ka mid ah dhakhaatiirta degmada dhobley oo dhankooda ka warabixiyey cudurkan kansarka iyo qeybaha kala duwan ee jirka ee inta badan u haleelo doctorase kusoo dhowow barnaamijka caafimaadka magacaaga bilow waxaad iga warbixisaa kansarka iyo unugyada jirka inta badan uu haleelo magacayga waa deeqa siraad cali ka shaqeeya m c hka bosnia abarer xanuunkan ku dhaca kansarka naasaha waxaa weeye horta waa cudur horta ilaahay keenay kansarka naasaha marka aan ka hadlayno naasaha inta badan xanuunadu waa ay ku dhacaan because ayagoo dhan baa wada qanjira naaska aad maqlaysa waa wada qanjir qanjirna dhib hadduu ku dhaco cilado badan buu keenaa marka kansarka naasaha inta badan waxaa keena naaska oo barara hooyada kasoo baxa nabar kasoo baxa waxaa keena sida ay soomaalidu tiraahdo hooyo kasta ay ku hadasho ay tiraahdo markii naasku bararo cunugaa iiga daacay bay tiraahdo soomaalidu laakiin waa infection ku dhacay naaska bahalka ku jira naaska muruqyada ku jira infection ku dhacay weye waxa ay hooyadu leedahay cunug baa iiga daacay caanaha oo naaska ku gaaxda oo kale caanaha markay naaska ku istaagaan ayagana waa waxaasoo kale waa laga helaa kansar way ka imaataa Ee, nabar ka soo baxay oo buskoon waaye oo kale wuu keenaa kansarka waxyaalo aada u fara badan baa ka yimaada naaskaas caanaha keena hooyada marba ayaday ku xiran tahay hooyada naaska caanaha marka uu leeyahay hooyada ay cunugan ama uur ha yeelata ama yaysan yeelan hadday awood u hayso ilaa toddoba bilood way nuujin kartaa cunuga kale ayadoo uur leh laakiin haddee maadaama aan hadde wadan horumarina aanaan joogin hooyadii markay uur qaadaba cunugii naaskii bay ka goynaysaa naasahaas ku istaagaya cillado badan bay u keenaan hooyooyinka xataa midbaa waxay noqonaysaa inaysa dib dambaba naaskeeda caano uusan ugu soo dhacin midbaa waxay noqonaysaa inuu naaskii isla bararo halkaasna cuduradii xuxumaa ay ka yimaadaan oo kansarka oo kale marka arintaas bay horta ku timaadaa inta badan ilmaha caanaha lagu gaaxiya naasaha bulshada kuwa ugu badan ee ay caqabadan mise halistan cudurka la kulmaa walaahi hadda muddooyinkan dambe reer miyiga aad buu ugu soo badanayaa aad iyo aad buu ugu soo badanayaa waxa aan dhihi karnana ma aha waxaasaa keena reer mi- reer miyi sidoodaba isma baaraan qofku markuu nabar ka soo baxo lama dabiibayo geedo iyo waxbaa lagu dhayayaa waxaas buu infection kasii qaadayaa waxyaalahaasa reer miyiga inta badan u keenta hadda ee kansarka waxyaalahu ka bilowdo oo dhan halkaasay ka imaadaan geedahaas lagu dhayahayo wixii oo nabarkii oo aan baaritaan lahayn teeda kale sideedaba kansar waxaa lagu ogaan karaa qofkii indha caankii laga qaado hilib la qaado labadaasba kansarka waa lagu ogaan karaa laakiin eh, hadda dadkeenan oo kale markii laga shakiyo waxaa loo diraa nairobi oo kale ama muqdisho oo kale si loo soo ogaado qofkaasi inuu kansar qabo daawadiisa aad bay u dhib badanta daawadiisa qaali kaliya waay waa wax qaali badan dadka tabarta yar oo dhanna ma gadan karaan hadda haddii aan kasoo qaado wiil maalin dhaweyto aan arkay ee, waxaa laga helay kansar nabar buu ahaa gowska agtiisu kasoo baxay kansar buu ku noqday wiilkii alxamdulilaahi dad dhaqaalo leh buu ka dhashay markiiba waxaa loo sameeyey dis- eh, distribution baa loo sameeyey lacag baa loo aruuriyey hal malyan oo lacaga loogu gaday daawadii kansarka lagu baabi'inayo waa la gubay haddana aad buu u fiican yaho wuu joogaa step two buu joogaabaa weliba lagu yiri step one buu joogaa step two hadduu gaari lahaa qa- ka qabasho ma lahaan lahayn hadda laakiin step one buu joogay waqti fiicanaa keenteen saasaa lagu soo yiri marka daawadan aad iyo aad bay u qaali badan tahay kansarka inta badanna soomaali qofka haddii kansar lagu sheego waaba la iska soo ceshadaa guryaha la keenaa lama dabiibo walaal soo dhawow saameyn intee la eegayuu bulshada ku haya cudurka kansarka Ee, waan dhowahay magacayga waa xaawo waxaan joogaa m c h-ka bosnia ayaan ka shaqeeyaa waxaan kansarka een, hooyooyinka badanaa horta dumarka soomaaliyeed ayuu ku dhacaa een, wuxuuna ku dhacaa waxyaabo badan ayaa keena kansarka een, kowda u hore waxaa keena miisaanka oo kordha ama maxaa la dhihi jiray een, hooyada uurka oo ayadoo weyn guursata ama qof weyn uu ku dhaco Een, tan kale waxaa jira wax inheritan la dhaho oo qoyska uu ku dhaca ayaa jirta oo dhaxal ama qoyska Ee, waxaa kaloo jirta ayadana family planning daawada oo hooyooyinka uurka leh kala dheereenka ay u qaataan ayaa keeni kara way badanyihiin waxaa kaloo keeni kara een, dhiigga caadada ee ku imaada hooyada uurka leh iyadoo weyn da' ku jirto ayaa keeni karta burada oo naaska agtiisa kasoo baxda ayaa keeni karta waxaa kaloo keeni kara naaska oo xanuuno ayaa keeni kara een, dhiigga ka imaada ibta ee naaska ayaa keeni kara een, kansarka marka way badan yihiin waxyaabaha keeno kansarka waxyaabahaas ayaa ka mid ah Ee, calaamadaha lagu garto waxaaba ka mid saan kuusoo sheegay bararka naaskaa bararayo Een, intas meesha ibta dhanaa isla barareysa dhacaan ayay ayay yeelanaysaa Een, qandho badan ayuu leeyahay marka waxyaabahaas ayaa keeno Een, wuu keeni karaa caanaha hadduu istaago naaska ku istaago oo naaska xididadii shaqeynaya dhan caanaha ku istaagaan ayadana kansarka wuu keeni karaa Een, poor position waxaa la dhahaa jiro ayada naftankeeda oo hooyada habkii cunuga loo loo siinaya haddayna suxun u siiso ayadana inay waxyaabahaas xanuun u keenaan ayaa laga yaabaa naaska uu kansar ku noqdo way keeni karaan cudurkan ilaa hadda wax daawo oo uu leeyahay ma laha aan loo garanayo uun kaalmaati mooyaane ama wax caddeen oo la dhihi karo kansarkaas loo hayo daawo ma jirto oo dadka iskala imaada meelaha caafimaadka sifa loo siiyo kansalinka iyo adi niyada loo dhiso uun daawo kaalmaati loo siiyo maweli daawo hadda kaalmaati mooyaane wax hadda la dhahayo kansarka uu ka bogsooda la dhahayo uu leeyahay ma jirto aa laga yaabaa way u dhiman kartaa bus habel kansar hadii soo maqlo cunuhu ugu dhacay soo ma maqlin marka way u dhiman kartaa haddii malakumad looga dhigayo ilaha og guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaasi inooga eeg barnaamijkii caafimaadka eed kala socoteen raadiyaha sanguuni mujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartis barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyey islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cali samow intan toddobaadka dambe ku kulmi doona barnaamijka mid la mid ah dhegeystayaal waxaan idinka tagayaa sidaa iyo nabadgelyo dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo